halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leennahay internetka ee redio ergo o r g
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkin baa meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa maalin khamiisa oo bishu ay ku beegan tahay saddexda janawari sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad kusoo dhowaataan idaacadda maanta oo idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed xaashi qodobada aan kusoo qaadan doonno waxaa ka mid a qaybtii shubanka isbitaalka banaadir oo la xiray dad xoola dhaqata ah oo ka faa'iidaystay biyoxireenno laga sameeyey gobolka bari xaaladda cunno ee dadka ku nool deegaano ka tirsan gobolka togdheer oo laga dayrinayo sidoo kale waxyaabaha aan kusoo qaadan doonno idaacadda waxaa ka mid a barnaamijka gobaad oo maanta ku saabsan gabar dhallinyaro ah oo qudaar ka samaysa saliidda madaxa si ay isaga bixiso waxbarashada iyo nolosha qoyskeeda ayaanu barnaamijka idinku ku haynaa waa barnaamijka gobaad iyo xubinta qiimaha xoolaha oo maantadii kaga imanaysa saylada xoolaha ee magaalada dhuusa mareeb laakiin intaasoo dhan dhegeystayaal waxaa ka horeynaya warka idaacadda waa kan maxamed xasan
dowladda holland ayaa ogolaatay inay magangelyo siiso soddon iyo laba qof oo qaxooti ah kuwaas oo saaran markab maalmo ku xaniban badda mediteraneanka kadib markii dowlado badan ay diideen inay qaabilaan dadkaas afhayeen hadlay wasaaradda amniga iyo cadaaladda ee waddanka holland ayaa sheegay in xukuumadda amsterdam ay diyaar u tahay inay qaabisho qaxootiga haddii sidoo kale dalalka yurub ay iyaguna ogolaadeen inay soo dhoweeyaan qaxooti kale oo badda ku jira horey waddanka holland ayaa ka mid noqday dalal dhowra oo reer yurub ah oo diiday inay qaxootiga qaabilaan markii markab samafal oo jarmalka laga leeyahay uu dadkan ka soo badbaadiyey badda laba iyo labaatankii bishii hore hay-adda laanqeyrta cas ee waddanka sirilanka ayaa sheegtay inay sii wadi doonto gargaarka bini-aadannimo ee ay siinayso dad badan oo ay saameeyeen roobab daadad wata oo ka da-ayay waqooyiga waddankaas in ka badan boqol kun oo qof ayaa guryahooda ka barakacay kadib markii daadadkii ugu xumaa ay sirilanka ku dhufteen laanqeyrta cas waxay dhibanayaasha gaarsiisay raashin daawo iyo dhar iyadoo teendhooyin uga dhistay goobo taagag ah si ay halkaas u degaan inta xal looga helayo warbixin ay soo saartay dowladda sirilanka ayaa lagu sheegay in guryo badan iyo kaabayaal dhaqaale ay ku burbureen daadadkaas warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyaha ergana maanta waa naga intaas cidduu dhaafayna waxay dib uga dhagaysan karaan fadhigeenna internetka ee radio ergo dot o r g aan idinku wareejiyo maxamed xaashi tawakal iyo qaybihii kale ee barnaamijkeenna
waagaa dhegeystayaal weli radio erg ayaad nagala socotaan aan ku bilaabo waxyaaba aan idinkugu hayo idaacadda maalinta gobolka bari kooxa dhallinyaro mutadawiciina oo isku tegay ayaa ku guulaystay in ay biyo xireenno ka sameeyaan deegaano hoostaga degmada qandala arrintaas ayaa waxa ay keentay in ilaa kun iyo shan boqol oo qoys ay ka faa'iidaystaan biyo xireennada meelaha si gaara biyo xireennada looga sameeyey waa deegaano oomana ahaa oo biyuhu ay aada ugu yaraayeen waqtiyada abaaruhu ay dhacaanna ayba ka sii daran tahay oo meelo aada u fofog biyaha looga keeni jiray haddaba sida looga faa'iidaysanayo iyo arrintanba waxaa faahfaahinteeda nooga soo diray magaalada garowe wariyaha iyaga cabdiraxmaan maxamed xaaji in ka badan kun iyo shan boqol oo qoys oo reer miyi ah oo ku nool deegaanada balidhidin dawaara iyo shabaab oo hoostaga degmada qandala ee gobolka bari ayaa ka faa'iidaystay biyo-xireenno deegaanadaas laga hirgeliyey bishii nofembar ee sanadkii tegey sida uu reediyo wergo u xaqiijiyey cabdirasaaq siciid faarax oo madax u ah koox mutadawiciin ah oo hawshan fuliyey cabdirasaaq ayaa sheegay in sideed biyo-xireen oo shan ka mid ah ay biyogaleen xilli roobaadkii deyrta ay ka sameeyeen saddexdan tuulo iyo deegaano kale oo ka tirsan degmada isku shuban waxaana loogu talagalay in ay si bilaasha biyaha uga cabbaan dadka iyo dunyada mutadawiciinta oo gaaraya shan boqol oo qof oo kala jooga gudaha puntland dalalka khaliijka carabta yurub iyo waqooyiga ameerika ayaa muddo sannadah iska arooriyey lacag dhan laba boqol oo kun oo dollar taas oo lagu dhisay biyo-xireennada sida cabdirasaaq uu sheegay redio ergo waxay ujeeddada dhismaha biyo-xireennadu tahay in biyo loo helo dadka ku nool tuulooyinkaas oo badanaa oomane buraley ah dhaqaalahani waxaan u ururinaa waxna waa wax qofka waajib aan uga rabno oo commitment uan kula gelayno oo waa wax aada u yar oo ah maalintii qofka qof kasta oo shaksi kasta oo mashruuca nagala qayb gelaya inuu bixiyo zero point seven dollar waxay u dhiganta laba koob oo shaaca soomaaliga bishiina u dhiganta laba koob iyo labaatan dollar sanadkiina u dhiganta laba boqol iyo konton dollar laakiin waxaa garab socda inuu qofku uu xor yahay oo haddii isaga kasoo godo intaa iyo in ka badan uu naftiisa ula bixi karo waalidkiisa u bixin karo ilmihiisa u bixin karo oo si isagu xornimadiisa uga timaada niyahow markii aanu hadda xisaab xirkii samaynay bishii sagaalaad laba kun iyo sideed iyo toban oo sanadku noo dhammaaday waxaa mashruuca ka qayb qaatay shan boqol oo qof oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisa jooga waa tahay rag iyo dumarna isugu jira hiirad maxamed ismaaciil waxa uu ka mid yahay xoolodhaqatada ka faa'iidaystay biyo-xireennadan ee ku nool tuulada dawaar oo labaatan kilomitir dhinaca koonfurta bari ka xiga degmada qandala biyo-xireenka laga dhisay tuulada ayaa roobkii dayrta ee da-ay bishii oktoobar labada kun iyo siddeed iyo tobanka uu biyogeliyey waxay taas u sahashay hiirad iyo qoyskiisaba inay biyo si bilaash ah uga dhaansadaan xoolahoodana ay cabbaan hadda biyaha u horreeya baa aada loogu liibaanayo tuulooyinkan ku xeeran dhanka ku liibaaneen oo laga dhaanstay oo lagu liibaanay lagu faaqabaxay haddii hadda lasii qodo oo lasii waasiciyana wax badan bay laga faa'iidaya waxa weeye hadda dhulkaanu xool xoolaha joogaho waxa weeye biyaha waa la cabaya dhulkuna waa dhul iska manaah berkadaha meesha ceelma leh berkada baa dadku waxda ka dhaanstaane yaryar oo waxa weeye la qotay oo berkadahaasuna haddii mana dhammaadaanin marka dhulkaas dadkaas baa ka faa'iidayaho biyaha cabaya oo tuulooyinkaasa looga dhaansanayaayo xoolaha cabayaho aad baa waxa weeye loogu haqabaxaya wax badan bay ka bedelaysaa wax badan baa loogu liibaanaya hiirad oo ah aabbaha qoys ka kooban siddeed qof ka hor intii aan deegaankiisa biyo-xireenka laga samayn waxaa meesha ugu dhow ee ay biyo ka heli jireen ay u jirtay labaatan kilomitir iyadoo tuuladaasi ay fuustada biyaha ah uga imaan jirtay siddeed dollar waddada loo aado tuulada oo aan wanaagsanayn iyo gaadiidka biyaha dhaamiya oo cidhiiri ka jiray ayaa ugu wacnayd in biyaha laga siin jiray qiimaha saa u sarreeya hiirad waxa uu sheegayaa inay ku adkayd in qiimahaas ay biyaha ku iibsadaan taas oo marka qaar ku sababi jirtay in qoyskiisu uu waayo biyo ay wax ku karsadaan tan iyo markii biyo-xireenka dawaaro la furay ku dhowaad lix boqol oo qoys oo deegaankaas ku nool iyo kuwo kale oo meelo kale uga soo hayaamay way ka maarmeen inay biyo uga yimaadaan meel ka baxsan tuuladooda cabdirasaaq siciid faarax horjoogaha mutadawiciinta biyo-xireennada maalgeliyey waxa uu redio wergo u sheegay in keliya kuwa ay hadda sameeyeen aysan ku ekaan doonin laakiin ay u qorshaysan tahay in shan sano gudahood ay ku dhammaystiraan toddobaatan iyo shan biyo-xireenno iyo biyoqabatinno isugu jira oo ay ka samaynayaan deegaan daaqsimeedyada oomanaha ah ee gobolka bari biyo-xireennadaas qaarkood oo haddaba dhismahoodu socdo ayaa lagu dhisayaa dhaqaale ay iska aruuriyeen waxa uu sheegay inay rajeynayaan in haddii qorshahaas lagu wada guulaysto in dadka ku nool deegaanada oomanaha ah ee gobolka bari ay biyo heli doonaan waxaa ka dhalan doonta dadku inay deegaankooda ku xasilaan waxaa ka dhalan doonta in deegaanada badan oo la samaynayo nabaad guurka samaynayo la joojiyo oo nin walba meeshiisa markuu biyo ka helo iyo nolol uu meeshiisa ku ekaado biyahana iid ma aha waa sade waa waa tabarucaad waxaanu ku wareejinaa communitiga meesha ku nool dad iyagaa baan guddi ka dhex samaynaa iyagaa waxooda maamusha waxaa dhisa biyo-xireennada dhallinyarada tuulooyinka hawsha laga fulinayo iyada oo ay hagaan injineero mutadawiciin ah oo ka tirsan ololaha cabdirasaaq wuxuu redio ergo u sheegay in deegaankiiba ay ka howlgeliyaan in ka badan konton dhallinyaro ah oo midkiiba uu maalintii ama maalinta shaqadu socoto uu qaato toban dollar gacshe cabdulaahi cali oo ka mid ah xoolodhaqato xijiyeysatada ka faa'iidaystay biyo-xireennadan waxa uu ku nool yahay tuulada sheebaab oo ka tirsan degmada qandala biyo-xireenka sheebaab oo la sameeyey bishii noofembar ayaa roobkii dayrtu uu biyogeliyey waxaa laga dhex sameeyey biyo-xireenkaas tog weyn oo biyaha ku shubi jiray badweynta hindiya biyoxidhkaas waxaan rajaynaynaa ilaahay haddii uu ogolaado inaan laku najaxno oo haddii guga ay qabto ay gugaysa kale ku gaaraani haddii ilaahay noo fariisiyo noo najaxo waa meel biyo qabanle ma garatay ka hor intii aan deegaankaas laga hirgelin biyo xidhaanka waxay dadku ku tiirsanaayeen biyaha roobka ee ay baraagaha ku kaydsadaan oo keliya iyo laba ceel oo nooc riig ah oo ay booyaduhu ka soo dhaamiyaan haddii kaydadka baraaguhu go-aan waxaana halkii fuusto oo biyo ah ay ku gaartaa miyiga iyo tuulooyinka ku dhow sheebaab lacag ka badan shan iyo toban dollar laakiin sidii loo helay biyo xidhaanka booyaduhu ma keenaan biyo deegaanka nolol ahaan dadka ku nool deegaanada biyoxirannada laga sameeyey waxay ku tiirsan yihiin wax soo saarka xoolaha iyo iibsiga maydiga iyo beeyada oo ay boosaaso u iibgeeyaan si dibadda loogu dhoofiyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee puntland oo taageero dhinaca dhaqaalaha ka helaysa bangiga adduunka ayaa saddexdii sane ee u dambeeyey waxay meelaha dhuldaaqsimeedyada ah ee ugu badan gobolada bari karkaar sanaag nugaal iyo mudug ka hirgelisay sagaal iyo toban biyoxire meelaha ay hadda mutadawiciintani hawsha ka wadaan oo ah dhul aada u fog hore loogama hirgelin biyoxirannadaas maadaama ay dowladdu muhiimadda siinaysay meelaha ay aadka ugu fidsan yihiin xoolodhaqatadu ee ay abaaruhu kusoo noqnoqdaan sida uu redio wargo u sheegay isiduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada puntland u qaabilsan gobolka bari jeylaani maxamed ismaaciil cabdiraxmaan maxamed xaaji redio wergo garowe
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye rabbi ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waxaaga dhegeystayaal radio ergo ayaa aad nagala socotaan waxaad naga maqli kartaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dadka magaalooyinka joogana waxay nagala socon karaan qaar ka mid a f m yada iyo bartaanu internet ku leenahay radio ergo o r g sidoo kale waxaad soo booqan kartaa bogga aanu ku leenahay facebooka ee radio ergo adigoo halkaas akhbaartii iyo wararkii u dambeeyay arrimaha bini'aadanimada aad ka dhegaysan karto dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta qiimaha xoolaha oo aanu kusoo qaadanayno wararkii u dambeeyey ee xoolaha maanta waxay ka imanaysaa magaalada dhuusamareeb waa kan weriya yaga cabdirasaaq aajirow
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta qiimaha xoolaha ee maanta oo aan ku eegayno suuqa ariga ee magaalada dhuusamareeb waxaa nala jooga mid ka mid ah dilaaliinta walaal magacaaga inoogu bilow mire cabdulahi axmed ayaa layidhaani haye mire bal ka waran maanta suuqa iyo qiimihiisa suuqu marba waa si xoolaha mid waxaa la gataa afartan iyo shan mid konton dhaqaalka oo kale nooga bilow sidee dhaqaalka oo kale waxaa la gataa soddon iyo shan soddon ha birmadiisa soddon soddon iyo shan aa la gataa
suguntidiisoo kalan ama heerkiisa labaad waxaa la gadaa labaatan iyo shan wax adugu sideed iyo labaatan iyo wax xasaas ka dhexeeya meesha u dambaysa heerka saddexaad maxaa la dhahaa oo ugu sarreeya isaga soddon iyo shan meesha ugu hooseeya shan iyo toban waaye shan iyo toban waaye waayaha tusaale ahaan ariga dhaqaalka ah oo kale orgida yaryar ceesaanta dhalaysa wax lamida ka waran see loo iibsadaa waa isla mid labadooda hadda ceesaanta ninkii helaa ninkii orgiga helaa dhaqaalka qofkii dhaqaalaysana isla mid waa labadooda waa kaa see loo iibsadaa bal nooga waran heerkooda koowaad waa intee dhaqaalka heelkooda koowaad dhaqaalka ma badna sideeda jeebla hadda suuqan kuma badna dad waxaa jooga in miis keliya wax ugu safarsanaya qof ama dhaqaalaysta ama soofsada ma leh waxa waaye wax leemir bir leebis miis la saaraya keliya laakiin marka marka caadi loo fiiriyo neefkan waa dhaqaal la leeyahay meeqa la kala iibsadaa waxaa la kala iibsadaa neefkan waa dhaqaal neef leeyahay heerka kood waxaa la kala iibsadaa ugu sarreeya maan ka wadaa macnaha heerka kood waxaa la iibsadaa soddon iyo shan ilaa afartan wax ka dhexeeya aa la kala siistaa heerkiisa labaadna heerkiisa labaad soddon labaatan iyo sideed heerka saddexaad ee dhaqaal labaatan shan iyo labaatan shan iyo toban waay waxaad naga warantaa bal haddii dhoof uu jiro ka waran maanta maxaa lakala siisanaya maanta dhoofka sideeda sayladan dhoof mabalaba wax wax ka dhoofsada male ayada ayaa loo soo safraa laakiin ariga dhoofka gala gudaha saylada maxaa lagu kala siistaa waxaa lagu kala siistaa neefka ugu sarreeya oo la yidhahda neefka maanta waa qaxay konton iyo shan konton baryaha baryaha la siiyaa waa kaa oo miis lala aadayo oo lala aadayo waay heerkiisa labaadna heerkiisa labaad waxaa la siistaa afartan iyo shan afartan iyo toddoba afartan iyo sideed heerka saddexaada wuxuu ku jira afartan sideed meeshaas waa kaa dhaama waaya waxaa iga warantaa markaan ariga ka tagno geelka ka waraysa geela siiladiisu waa isla mid asagu nooc walba u leeyahay shan boqol iyo konton shan boqol saddex boqol iyo konton afar neefka boqol oo qaliinka oo kale oo suuqa lagu qalayo maxaa laga raystaa sideedaba horta dhuusare wax ka jirta wax qalliin maan wax kale wax wax ka dhabsa kama jiraan kale Haye.
waxa ka jira waa birle miis wax la saaray Haye.
waa kaa Haye, ma- maxaa laga raystaa waxaa la qaliinka siistaa neefka ugu sareeya shan boqol iyo konton Haye, oo la yidhaha neefkan waa neef geel looga hara haye, neefka ku xoogaa la siistaa afar boqol saddex boqol iyo konton waa gartay mararka gobol waxaa la arkaa geel laba boqol iyo konton la gadaayo Haye.
waa kaa waaya een, eh, tusaale ahaan eh, dhaqaalka oo kale geela maxaa laga raystaa qaalinta dhalaysa een, eh, ratiga maxaa laga raystaa qaalintaada leedasa waxaa la siistaa oo markasta leedo shan boqol lix boqol sideed boqol ugu rayn saasha layidhaha laylaha shan waxaa la fuulaatay mararka gabalay kun gaartaa taas inkastoo hadda lagu sameeyey meelaha dee magaalada geesaheeda lagu sameeyey geela dhaqaal oo la xaraynayo oo hadda dadkii ay barteen xoola xarayntii awal hore waxay ahayd shan boqol saddex boqol afar boqol ay ahayd hadda laakiin waxaad mooddaa in siridiisa kor usii kacaysa geela dhaqaalka oo dhalaya waaya een, eh, markaad fiiriso suuqa iyo xaaladihiisa geel iyo ariba sidee tahay maanta een, wax kala iibsigiisu toddobaadkan xoogay waa hoseyn Haye, waxaad mooddaa hadda inuu hoos usoo jabaya beriyihii horaan roonayna oo adugu saddex beri ka hor haye, wuxuu ahaa xoogay qaali ahaa afartan iyo shan soddon afartan iyo shan ilaa konton meelahaas la iibsanayay maanta hadda wuxuu kusoo laabtay labaatan iyo shan soddon iyo shan afartan neefka ugu fiican oo barmada wax lagu leeyahay afartan ma iga siisanaysaa waaya een, lacagta wax lagu kala iibsado waa tahay wax sin Soomaaliya nooma isticmaal Haye.
doorar leebis aan ku gadanay Haye.
waa kan oo goorma og ilaa iyo goorme ilaa aduu hal sano dhow Mhm.
doorar waxaan neefkan lagama iibiyo suuqa Haye. marka dadka reer miyigu ma fahansan yihiin doolarka iyo ma fahmeen ma fahansana qaabka- haye.
waxay moodaan ridii hadday maanta labaatan shan la yidhahdo shan iyo labaatan waxay u dhigantaa shan boqol kun iyo wax la ka badan Haye.
hadda kahor waxaa la- shan iyo labaatankii waxaa la moodaa marka doolarkii waxaa la moodaa sidiisa inuu ridii labaatan doolar labaatan kun laga soo moodo qof labaatan kun oo shilin Soomaaliya iyo labaatan doolar oo isku mid oo isla mid ay is noqoto Haye.
marka sida waxaan dhihi lahaa aniga haddii laga yeelaya raalliyahaan shilin soomaaliga anaga naloo soo celsho Haye.
dadka xoolaha reer- reemiyiga ha gadanaya qofkeedu neefku waxay gadatay aqoonsane doolarkan waaba na- waxuu naga dhigay qola aan la aqoon waaya waa mahadsan tahay Eh, xubinta qiimaha xoolaha oo maanta idinkaga imaanaysay magaalada dhuusamareeb waa naga intaa intaan xubin tan lamida ku kulmi doono nabadgelyo
geeyigan ku aalo kuwa gaarka u lahow bulsho waxay gumowdaa markay geedaheeda gudin intay u qaado gumaaday idlaysoo idinkuna gadaasaa gacalkayow tihiinoo guulaha ilaahay geyigu idin siiye geedweynta hadhic iyo galo lagu manaystee gumashaada midhihii iyo gacayradu ka buuxdee waana gaboodiyo guri u ahaan jiray gurxanweyne aariyo gumburiga ugaadhiyo saryan gaardiyaayi iyo goray haaduweyniyo geri qurux la tiiciyo shabeel bara ku gaadhan iyo gidigeed ugaadhaan gabay lagu ilayn karin ayaabaydu gaga iyo ka dhigteen gawaan madhan asawaan ka giigoo garbaan ka leeyoo magayo gudnimadan waagi guduutiya gabalkii dhacayaba guudka lay sudhaayee garcadaadigiin iyo guurtidiina keeno maxaa nagu galaysaa
haddii aad joogto gaalkacyo ka dhegayso redio ergo idaacadda codka mudug saddexda ilaa afarta galabnimo maalin walba
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteeriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiidh toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiidh maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
waxaa noo soo socda oo aad maqli doontaan mardhowa dad cunno yari ay ku hayso deegaano ka tirsan gobolka tugdheer hase yeeshee markan aanu aadno magaalada muqdisho isbitaalka banaadir ee hooyada iyo dhallaanka ayaa shalay maamulka isbitaalka waxa uu ku dhawaaqay inay albaabada isugu dhufteen laba xarumood oo qaabilsanaa shubanka oo midii ay ahayd tan caruurta tan kana la nasiixin jiray dadka waaweyn waxay taasi ka dambeysay kadib markii hay-addii gacanta ku haysay dhinaca dhaqaalaha iyo dawooyinkaba ay joojisay oo ay istaajisay taageeradii dhaqaalaha iyo dawada ee ay siin jirtay xarumaha shumanka ee isbitaalka banaadir sababa la xiriira qarashaadkii iyo maalgelintii oo ka dhammaatay awgeed dr maxamed sheekh doon siyaad oo ah dhakhtar qaabilsan qaybta shubanka ayaa sheegay in wax dawo ah aysan hadda oolin qaybta shubanka ee isbitaalka dad yar oo ku jirayna shalayba laga saaray haddaba sida arrintan ay u saameynaysa dadka magaalada muqdisho maadaama loogyahay isbitaalku inuu yahay isbitaal bixiyo daweyn iyo qabasho bilaasha ayaanu dhakhtarka wax ka weydiinay wariyaha iyaga magaalada muqdisho maxamed cabdi xasan ayaa la kulmay oo waraystay
qaybtan aan hadda dhex joogno qaybta diyaariyada ama kolera shubanka mase u yaqaano ka shaqeeyaa shaqadii marka qaybtan shubanka ee socotay xaggee maraysaa
qaybta shubanka hadda shaqadeeda way maalmahan mayna shaqaynayn ilaa iyo saddex maalin maanta ku saddex ma shaqaynayso hore marka shaqadii qaybtan shubanka ka socotay doctore xaggee maraysaa shaqadii ka socotay qaybta shubanka maalmahan saddexdaa maalin ugu dambeysay ilaa kowdii bisha laga soo bilaabo mayna shaqaynaynin way xireed way taagneed sababta u xirantana waxa weeyaan qaybtu markastoo laga shaqaynayo waxay u baahan tahay bukaan fara badan oo emergency a maalin kasta yimaada oo aada u badan oo magaalada o dhan ka yimaada iyo gobollada u dhidhow intaba bukaankaas marka wuxuu u baahan yahay loo shaqeeyo dad u shaqeeyana u u baahan yahay iyo wixii lagu shaqayn lahaa sabalaygii lagu shaqayn lahaa oo wax lagu qaban lahaa dadka oo wax walbay u baahan yihiin iyo dadkii u shaqayn lahaay maxaan ku rahdaay gunadii ay heli lahaayeen marka labadiiba ma aynan jirin meeshaan badanaa waxaa lagu wadi jiray si volunteer lagu shaqayn jiray sanadka hadda naga dhamaado labada kun iyo toban sideedii waxaa jirtay shantii bilo ugu dambeysay xoogaa yaroo gunaha meel ka helnay oo unisef ay aan ka helnay noo soo marisay back ay qaybta u joogtay marka shantii bilo ugu dambeysay ahayd ayadana waxay ku ekeed toban iyo sideedii bishii labiyi tobnaad december toban iyo sideedeedii unbay warqadii keenay yirahdeen waa naashi waa nooga dhammaatay saddex iyo toban maalin aan marka gabacdi si volunteer kusii wadnay oo wixii markaa loo yaraayo sablaay meesha ku haray aan kusii wadnay soddon iyo kowdii bishii bishii ugu dambeysa soddon iyo kowdii ahayd decembarna meeshii waa la xiray waxyaabaha loo xirana waa sidaan kuu sheegay waxaa loo xiray sabalaygii dadkii lagu shaqayn lahay oon meeshii oolin oon jirin waayo dadkii meesha da yimaadaan waxna aysan oolin laftooda ay kusoo sirmaayaan dhib maahan ay wax kala ma ka helaayaan iyo shaqaalihii meesha ka shaqaynayo aad u fara badnaay shaqaalo way badnaayeen markii hore inkastoo baag lix iyo labaatan qofood ay wax ay guna siinaysay waayo salir lamari gunno wax yaroo afar shan bil soconaya ahayd ay siinaysay kuwo kaloo fara badanna aynan aan la siinayn intaasna waxay isugu jirtay waardiyaha washmanka kuwa nadaafadda canadiska ah kuwa maada ka shaqeeya sanitatoriska oo ayagana maxaan ku raday meesha jooga iyo neeskii auxillarygii dhakhaatiirtii ay isugu jireen dhammaantood intaasay ahaayeen
sababaha baag ay u joojisay fankeedii sii jirtay meedii cadaysa ha baag warqadii soo keenay waxay yidhaahdeen oo hadda aan gacanta ku haayo warqadii waxay yidhaahdeen anaga markii horeba intaasuu nooga ekaay dhankaan meeshaan helnay oo soo qaadanay haddana wuu naga dhamaaday saasuu ogaada marka ma shan bilood keliya ayuu ku ekaa fankeedii siinayeen ha shantaas shan biloodun buu ku ekaa shan bilood buu socday marka saasiina marka toban sideedii bisha ay keena yidhahdo gabad anaga wax nagu tashanina marka meeshiina markii saasi dhacday kulley maamulkii istaalka waxay garteen in meeshii shaqadii la hakiyo maadaama wax lagu shaqeeya inan jirin marka saasay meesha ku xiran tahay meeshana waa meel baahidoodu ay joogto tahay markasta bukaankii wuu imaanayaa magaalada dhan wuu ka imaanayaa gobollada dhan wuu ka imaanayaa waana diyaariya colera center keliya ku yaala magaalada muqdisho markastana outbreak wuu dhicin karaa hadda way way bukaanadii way imaadaan ayagoo socda oo markasta imaa meesha inkasta iyadoo xiran ay yimaadaan adugu istaalkaa iyo qeybaha kale istaalka wixii la samayn karo ama dadkii lagu caawiya laakiin hadda ma jirto shaqo ka socota qaybtii oo c t c da amase colera centerkii banaadir marka dawooyinkii loogu talagalay shubanka ma go-een oo sidaa darteed miyaad u joojiseen mase fankii oo idinka go-ay unbaad u joojiseen niw daawadii way go-day daawadii way go-day waxaa bixin jirtay qoladii hadda markii keeni jirtay back intii nala joogtay ayadaa keeni jirtay kulle unicef way kasoo qaaday maca way keeni jirtay ayadina markii joojisay waxdaba ma aynan keenin saddex tobanka maalin uu marka ka dambeysay oo ayada inaga maqneed wixii yaraayo meesha ku haraan kusii caawinayna marka labadiiba way isku mees la wada go-een wixii sambalaaga ahayna way go-een dawadii dadka lagu lagu caawin jiray iyo shaqaaliyoon lahayn wax guna ama dhiirigelinaan haysaneed labaasaa iska hashatay isbitaalka waxaan la soconnaa inuu yahay kan keliya ee qaabila ee dadka shubanka uu kusoo dhacdo gaar ahaan kuwa danta yar marka hal miyaad u aragteen inaad xirtaan oo idinkoo ka fikirina dadkii danta yar inaysan haysan lacago meelo kalena ay ku aadaan
niyo horta xal xal marna ma noqonayso shaqo socotay oo la xiro oo dadkiin u baahan yihiin dadka danta yaraa yimaada dadka saa yimaada waa laba qaybood qaybta ilmaha yarna waa lagu qaabilaa dhalaanka ah iyo qayb dadka waaweyn oo laba qaybo iskasoo horjeedana aragtin waa laga yaabahay oo labadaba dadka lagu samayn jiray lagu caawin jiray waana sax dad yaraa yimaadaan dad caadiha yimaadaan magaalada degan marka ma ahan xal marna in la xiro mana an mana wanaagsaneyn mana soo dhaweyna in la xiro laakiin dantaa keentay in la xiro waa dadka dad waxu haynin hadday meesha iska furan tahay waxba ka faa'iidi maayaan socdoon baa soo dilaaya waa waqti waqtiga kaga sii lumaaya marka saas un baa iyadana waa codsan lahay marka in cid kastoo wax geysan karta haddii ahaan lahayd dadkii horay u bixin jiray fankaa iyo dowladda soomaaliya wasaaradda caafimaadka labaduba arrintaas si deg dega in loo xaliyo oo loo furo oo meeshaasna la keeno dadka wixii lagu shaqayn lahaa shaqaalihii waa diyaar way joogaan shaqaalahaasna loo helo dhiirigelin iyo gunooyin wixii ay ku shaqayn lahaayeen laba qayb ayuu ka koobnaa qaybtan shubanka qaybna caruurta qaybna dadka waaweyn labadiba waa la xiray marka haddii dadkii xanuuno ay kusoo dhacaan oo kale xilliyadan o kale waxaan la soconaa in shubankii uu jiro maalinkii dhowr qofoodni lasoo gaarsiiyo xalka muxuu noqonayaa dadka wallaahi xalka wuxuu noqonayaa xalka kulley xal fiican ma meeshan ka muuqanaayo waayo dadkii meeshii keliya wax lagu shaqayn jiray oo dadka u diyaarsano shaqaala u diyaarsano ay joogina tababaran diyaarsaneed oo lahayd wax walba oo tasiiraada laga helaayo mar hadday xiran tahay kulley qofkii markasta dhibkii waa taagnaanayaa wax badan
maadaama xirfadii aada leedihiin bukaanada si loo daweynayay soo ma wanaagsanaa lahayn intaad xiri lahaydeen in dadkii aada u furtaan oo dawooyinkooda iyagu banaankaay kasoo iibsadaan idinkuna aada la tacaashaan
niyow taas ma lagu wadin karo markii la yidhaahdo colera center ama c t c oo meel diyaariya ah wax banaanka lagu keenay ma lagu wadin karo cid walbaana way dareemi kartaa waxa laga yaabaa qof hal qof oo dehadreetid oo ku yimid inaad maxaan ku dhahday intaasoo kun oo flain baa aad siisid ad kusoo kacisid qofkaas kaga soo saartay dehydratedka laga yaabaa dehydrationkaas oo radirat ugu samayso marka wax yaroo banaanka laga soo iibiyey marna wax ma wadin karaan mana samayn karaan anaa xirfadii waa leenahay waa shaqadii waa naqaanaa laakiin waxaan leenahay waxaan ku shaqayn lahayn diyaaran unahay markaas dadkeedan u shaqeyn hay-addan baag marka ma qaybta shubanka keliya unbay fanka siinaysa mise qaybaha kalena way siisaa iyo qaybtaana anigu hadda aan ka hadli karaa aan joogay qaybtan kul iyadaa shanta bilo ugu dambeysana caawinaysay qaybaha kale laftarkooda walaac ayaa laga muujinayay sida nafaqa darrada iyo sidoo kale kuwa jadeecad oo kale marka haddii xaaladdu sidaan ay sii ahaato rajada isbitaalka uu ka qaba ka waran inuu xirmo ama shaqeeyo niyo waa sax isbitaalka guud ahaan u dayacan yahay aniga intaan ka ogaano maamul ma ihi oo maamul ma u hadlaayo laakiin intaan aniga ogahay dhakhtar ahaan iyo shaqaale isbitaal ahaan isbitaalka guud ahaan meel aan wax tabanayn ama aan dhibaato ka jirin ma jirto waa isbitaalku waa qaybo fara badan oo ka samaysan yahay an haddaan qaybta carruurta aan ka tirsanahay aan u hadlo qaybta carruurta baahiyo fara badan way ka wada jiraan jadaac ahaan laheed nafaqa darrada inkastoo hadda qola ay la joogto oo consign ay caawiso iyo qaybaha fara badan oo isbitaalka waad badan ka kooban yahay cudurro kastaa la keenaa in xanuun kastoo ku dhaca carruurta aa la keenaa qaybta carruurta marka qayb kastana shaqaalaha ka shaqeeya bukaan fara badana joogo meel aan aan baahi ka jirin ma jirto isbitaalku marka horey u shaqayn jiray volunteer dadka iska ay kulley ku wada shaqayn jireen marka kulley intii la wadi karo dambe kulley maamulku waxay soo go-aamiyaan aan soconaya anagu shaqaalaan nahay meeshii markaad shaqaynayso naloo dirana shaqada waa ka qabanaynaa tusaale maalinkii oo kale dadka yaryar iyo kuwa waaweyn ee shubanka uu kusoo dhaco naqay gaariyeen dadku way badan yihiin maalinkii oo kaleeto hadda inkastoo maalmahan ogaadaan dambe outbreak uunan jirin oo hadda wayn outbreak jirin bilihii u dambeeyey haddana markaas way badan yihiin maalinkii shan iyo toban labaatan marba si adigu kuma jirin badanaana markaas carruurta ugu badan ilmaha dhallaanka dhallaanka aada u badan shubanka dadka waaweyn dhallaanka ka badan marka
bishii december ee dhammaatoo kale tirada guud ahaan ee aada qabateen oo kale waa imisa
bisha december oo hadda naga dhammaanaysay tirada guud ahaan way way fara badnaayeen hadda lambarkii saxda aniga ima muuqdo laakiin way badnaayeen dad adigu waxaan qabanaynay ka badan laba boqol dal ka badan qorshihiina xiga marka muxuu yahay
qorshahan xiga wuxuu yahay kuley aniga aniga ahaan iyo qaybta ahaan qorshaha xiga wuxuu yahay waxaan rajeynaynaa meeshaas in la furi doono oo dadkaas inta laga damqado dhib ku haysto oo meesha imaanayo soomaaliyeed oo u baahan gargaarka in meesha la furi doono annagana aan sii shaqayn doono insha allah dadkeena oo sii gargaari doono wasaaraddii caafimaadka ilaa hadda maxay ka tiri
wasaaradda caafimaadka ilaa hadda waxay ka tiri anigu kulley ma arkin iyo meel ay ku qoran tahay iyo imaashihiinna ma arkin intii maalmihii xira saddex maalin maanta ugu dambayso kulley ma arkin ruux ka socda wasaaradda oo meesha si gooni u yimid ma arkin laakiin waxaan ka rajeynayaa inay ka bixi doonto waxaan ku rahday ay jawaab ka bixi doonto oo dadka ayadaa mas-uulka ah ayadaa dowladdii ayadaa wasaaraddii uqaabishaneed ah inay la soo gaari doonto looga baahanyay meeshaan insha allah marka qaybtiina ma hay-addan baag ee fankiida siinaysay keliya unbaad wax ka heli jirteen mise qolooyin kalena waad ku tiirsanayden may aniga qola qaraf maanaan tiirsanay waxaan ka heli qoladaas unbaa fankaana siisay sanadkii todoba bilood markay baxday shantii bilood ugu dambeysay unbay aan ka helnay waxna ma ahayn wax yaroo iska gunahay ahayd wax lagu wadi karna ma ahan meeshaan oo kale hadda waa meel aada emergency u ah markas shaqo u baahan shaqaalaha mar habeen maalinba shaqaalaha way shaqeeyaan habeen maalinba dhakhtar neersin walaa nadaafad waardiye habeen maalinba way shaqeeyaan shaqada way soo gelin jirin marka ma ahayn inayba meel wax yaroo go-aayo in marka loo keena ma ahayn waxay ahayd meel boliskeeda la dejiyo oo ama hay-ad ha ahaate ama wasaaradda ha ahaatee laga leeyahay maxaa ku rahda qorshe cad oo dadka lagu caawiya mar kasta
ergo waxaad ka dhagaysan kartaan redio jowhar maalin walba saddexda galabnimo ilaa afarta galabnimo
waagaag radio ergo ayaad nagala socotaan haddaa rabta inaad la soo xiriirto ergo waxaad nagala soo xiriiri kartaa teleefonka bilaashka ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban halkaas waaad nagu reebi karta fariintaada iyo akhbaar ku saabsan deegaankaaga barnaamijka waxaa noo soo socda dhegaystayaal gobaad ee arrimaha haweenka aanu uga hadalno markanse gobolka togdheer xaalad cunno xume iyo weliba dhibaatooyin ayaa ka jira deegaanka la yidhahda duruqsi oo ku yaala galbeedka gobolka togdheer halkaas oo ay ku jiraan dad ilaa sagaal boqol oo qoys gaaraya oo ahaa dadkii ku soo barakacay oo xoolahoodiina ay abaaraha ku leedeen dadkaas ayaa hay-adihii cuntada siin jiray ay cuntada ka joojiyeen markii mashaariicdii ay ka dhammaatay weliyaha iyaga magaalada burco sidiiq yuusuf qalaf ayaa faahfaahinaya warbixintaas oo noo soo diray
sagaal boqol oo qoys oo ku nool deegaanka duruqsi oo ku yaala galbeedka gobolka togdheer ayaa labadii bilood ee hadda u dambeeyey wajahaya xaalad cunno yari kadib markii ay hay-adda wolfish oo gargaar cunno siin jirtay qoysaskan ay kaalmadii ka joojisay bishii oktoobar sababo la xidhiidha mashruucan oo ka dhammaaday sida uu raadiyo ergow sheegay cumar cabdisamed oo ka mid ah howlwadeennada hay-adda wolfish ee gobolka togdheer qoysaskan oo ah dadkii abaaraha ku caydhoobay ayaa tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobadii deganaa xero barakac oo ku taala duruqsi waxayna ku tiirsanaayeen gargaarka ay hay-aduhu siinayaan iyo caawimaad ay ka helayaan dad eheladooda ah cunno yaraanta ayaa qoys kasta oo ka mid ah qoysaska si isku mid ah u wada saamaysay waxaa ka mid ah qoysaska sahra waxaanay haysataa lix caruura oo agoona waxay degan tahay halkan muddo sannad iyo siddeed bilood ah waxay sheegtay in ay hadda aanay haysan wax raashin ah oo ay carruurta dabka u saarto bartamihii bishii hore ayay sheegtay in ay carruurtu qadeen oo aanan waxba loo karin inkastoo iyadana la siiyey raashin toddoba kiilo ah haddana way ka dhammaadeen qoyskooda oo badan awgood iyada oo aysan ku filayn raashinkaasi waan gartay dadka hawlu ka baxeenna waanu nahay imika labada sanadood iyo saajidka halkaa deganaa agabta agteeda hawlkay waa shan marka maxay haytee inta halkaanu deganayna dee dadkan degaankaa iyo magaranaysaa dadkaa dee bahaarada haysta mooyaane wax hagaagsan waxaanu helnay hay-adii waxayna toddoba bilood bay waxna siisa hay-ad keer la yaraana bil lacaga bayna siiso min toddobaatan doolara imika laba bilood maanaan arkin hay-addaa kale naga dee maxay noqotay qofaan adigu ka waran qofaan xoolo lahayn oo adduunu dareerinoo halkaas ka faa fadhiyo dad iyo uu haysto xitaa biyo agabta imika naga go-ayaanoo halkaas ka fadhiyo sanaanta ku yeelan sameen adkayn horta saameynta dawa nagu yeelatay waxa weeyaan dee daad aanu cunaa dawa aniga kuu sheegay labadaa bilood baana ugu dambeeyey maxay ahaydee biyiimka xitaa cagaf baynu ka dhaansin jiray cagaftiimku way naga sii gohaysaa dhooqaada weeyaana way sii gohaysaa markaa saameyn badan bay nagu yeelatay markaa dee maxay tee maxay tee dee keedadee dee maxay tee tahay maxaa hele dee hayada tahayba dee in hoos nolo eegaan doonaynaa dadkana waa dad badan horta saddex boqol afar boqol iyo konton baan meesha ku deganahay waan inta nagu gartay hareeraysan- inta nagu hareeraysanina waa afar boqol iyo konton iyo sagaalkaa boqol oo qoys baan nahay hayaalaha iyagii deynta meesha iska deganee dee ay- dee aad u degana loogu iman karaba guddi baa naloo sameeyey nimankan guddigee dee maamulka ee meesha haysta iyo saxro cumar ayaa abaartii ka hor waxay degganayd miyiga ku dhow duruqsi waxaanay reerkoodu ah haysteen shan iyo sagaashan neef oo adhi ah iyo konton geel ah waxay sheegtay in ay xooluhu ka wada baxeen kadibna ay magaalada soo gashay hay-adda wolfish ayaa qoysaskan barakacyaasha duruqsi waxay muddo toddoba bilood ah siinayeen raashin gargaar ah qoys kastana oo ka mid a sagaalka boqol ee qoys ee deggan duruqsi waxaa la siin jiray kaadh ay ku jirto shan iyo lixdan dollar oo ay dukaamada deegaanka uga qaadanay jireen raashin hase yeeshee qorshaha loogu tala galay muddadaas oo keli ah iyo mashruuc kale oo aan loo helin awgeed ayay kaalmadaasi ka istaagtay cumar cabdisamed oo ah howlwadeennada hay-adda wolfish oo ay la hadashay raadiyo ergo wuxuu sheegay in ay jecel yihiin in ay raadiyaan sanadkan cusub taageero dheeraad ah si ay u caawiyaan dadka ku barakacay duruqsi
waxaa loogu talagalun saddexda bilood hore erindi ka furi moogta in dadku ay kasoo qabraan abaarihii dhibki dhacay saddexda bilood markaa laba isku jira acondition ani condition markaa acondition saddexdii bilood hore ahaa saddexdii bilood mar condition buu ahaay dadka ayaa wax gacanta kaga qaban jiro deegaanka waxyaaba badan oo waxalan waan garta rehabilitationadii waxay ka iyagu dadka marka food voucher buu ahaa food voucher raashin baan voucher baa la siin jiray ay ku qaadan jireen raashin shan iyo lixdan doolara kaas voucher warqad ay ku qoran tahay shan iyo lixdan doolar markaa fundar ka mida dukaamadan duruqsi ku yaala ayay ula tegi jireen markaa wax ku bedelan jireen ah raashin may dee todobada dalad baa la siiyey todobada dalad buu socday Ah, markaa boqol iyo konton dee meesha waxaa raacsan duruqsi shaalka hor qabto wada tigmo meel kabaaran xagga kale ay dhiigaan boqol ka diiwaangelina kontonna da magaalada markaa dadka dee lagu wada gaarsiin karo baahidu way badan tahay laakiin insha allah bal de wax kabanu waan ma hadlo hadlo mashaariicda kale sanadka cusub bilaamasana meeshu waa meel degmaa mogta eeri badana hoos maada xadkina ugu taala meeshii oo kasgoodhad baa jira moogta xadkana dee wadanka oo mar walba waxa isku jiracayo in dadka isku tallaabo dad baadan dharka imanayo madeex wal ka baxanaya dee wax kale moogta dhibaatada cunno yari ee dadka barakacayaasha haysta waxaa u sii dheer in biyuhu ay gabangaabsi ka yihiin taas oo ay ugu wacan tahay dhaam uu deegaanku ka cabo oo hadda ay ku sii hadheen biyo dhoobo ah oo ay dadku ka sii cabbaan waxaana ugu wacan xilli roobaadyada oo dhaamka biyo gelin jiray ayaan roobkii dayrtu aanu gelin wax biyo ah hindasulub waa hooyo shan carruur ah haysata waxay raadiyo ergo u sheegtay in ay ku nool yihiin raashin aan badnayn oo uu siiyo guddi uu dhisay maamulka degmada duruqsi kaas oo ka soo ururiya ganacsatada iyo dadka deegaanka burco raashinkan oo qoyskiiba la siiyo hal mar toddoba kiilo oo sonkor iyo bariis ah dabayaaqadii bishii hore ayaa hinda ayaa sheegtay in ay awoodaan in ay hal waqti ay wax karsadaan caruurta warbixinta ku yarta ayga inta suruba la yidhaahda caruurteeda qaarna waa agoon qaarna hadday leeyihiin markaa tiradooda guud waa shan waa sax agoona iyo laba aabale dee saamaynta qolada waaba ay xoolu ka baxeen baan nahay saamaynta abaaruhu ay iyo gaajada iyo baahiduna way jirtaayo waa wax magaranaysaa qoys aan shaqaysanayn oo adduun lahayn oo waxba ka hordareynayn dee baahida qof soomaaliyeed wuu garanaya in magaalada saddex bilood dadka iyay wax ka maqan yihiin wax la siin aan warkore waagaan aanay laakiin dadka raashinka qaatay toddobada bilood oo dadka wax qaatay dadka qaatay ma ahayn boqol iyo konton qoys baa la siinayay dad boqol iyo konton kaan kumaan jirin baahida dee waa fara badan tahay waa niyo waagi waanay fara badan tahay caruurta dee baahi way ku timi oo gaajadaa ka keentay haa maama yaqada way jirtaa weliba kaasahaa waxaan ku waxaan ku wadanay dadka eedan ku jiraya jaaliyadaha marmar wax noo yara soo tuureen way jiraan wax yaksiya badanaa nalaga qayata yaqada way jirtaa guddoomiyaha maamulka degmada duruqsi axmed cabdilaahi cabdi oo madax u ahaa guddigaasi ayaa sheegay in masaafada ay burco u jirto oo dhan boqol iyo lix iyo labaatan kilomitir iyo waddada soo gasha deegaankaas oo aan wanaagsanayn ay xitaa adag tahay in haddii gargaar dheeraad ah loo helo gaadiidku soo galaan magaalada waxa uu sheegay maamulka gobolka togdheer iyo ganacsatada ay codsi gaadhsiiyeen ah in gargaarso lasoo gaadhsiiyo qoysaskan kolba qayb baan ka furiya qaybna dee waa nasiibkooda dugsada
raashinka aa u qaadnaa waa nocma bariis iyo baasho iyo daqiiq iyo sokor oo wixiina la siiyo un kolba waxay u bataan dee mar bay daqiiqba u badataa mar bay bariis u badataa mar bay isku dhex jir u badataa mar baa qaybi fara badataa qaybna yaraata kolba wixii aan u helno ayuun baanu kolba dee u geynaa goorma ugu dambaysay hadda wax u geysay iminka ilaa bishii tobnaad mid looma geyn maxay markaa dadkaas ku nool yihiin wallaahi tacab tacab bay ku nool yihiin Ee, dadka kawaaimka soo ladnaanaya ee dee aan barakacyaasha ahayn baa iyaga laftoodu iskood reer reer ku xusa oo shubka bariiskaa rufuc u shuba laakiin uun runtii imika afar biloodba way naga xumay waana laga daalay dadkii baa naga daalay yani markaa soo noqnoqoteen ba waxba laydin siin waaya waxna la siin waayey Waa dadkii bakrada waxba laydin siin waaya waxweyna siin waayey warba xaggaayo xukuumaddiina qabtay nagu dhahan war way noo soo socotaaye war way noo soo wadaaye gobolka togdheer waxa uu ka mid yahay gobolada ugu badan ee somalilan ee ab- abaaruhu ay ka dhaceen labadii sano ee u dambeeyey xoolo dhaqato badani u cayroobeen taas oo dhaxal siisay in ay noqdaan dad barakacayaal ah oo aan waxba haysan sidiiq yuusuf qalab radio ergo magaalada burco
ma ogtahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhex yaalin ma ogtahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhex yaalin ma ogtahay ammaaniyo weligooda baalmale anna kama sugaaye haddaa doonta ololo ma ogtahay ammaaniyo weligooda baalmale anna kama sugaaye haddaa doonta ololo waxba iima iidin edeg edeg edeg gaadi keliseyney waan arsan doonaa ilmada igata igata igata kaalay kuma odhan sidan ilbaxuna maaha sidan ragna lama aftuube anigu anigu adigoon ku necebe iika calaykum oo dhan ilbaxuna maaha sidan ragna lama tuube anigu anigu adigoon ku necebe orod orod orod araggooda iga qari orod orod orod araggooda iga qari
ma og tahay ibtilaadiyo aramiga jacaylkaba adiga igu beero ma og tahay ibtilaadiyo aramiga jacaylkaba adiga igu beero sida geed adaahiya ama ama ama jeerta awdalani haysukaya buufini umalka igada igada
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteeriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiir toosa ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
qaybihii u dambeeyay idaacadeen ayaanu soo gaarin dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan markana barnaamijka gobaad waatan waris maxamed
kulan wanaagsan dhegeyste kusoo dhowow barnaamijka gobaad oo aan uga sheekayno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadanaynaa gabar labaatan jir ah oo ku nool magaalada muqdisho oo nolosha qoyskeeda ka maarayso saliid madaxa la marsado oo ay ka samayso qudaar iyo waxyaabo kale oo ay isku darto waayadii dambe gabdhaha dhallinyarada ah ee ku nool soomaaliya meelo kala duwan waxa ay samaynayeen isku dayo ay ku soo saarayaan kareemo ama saliido madaxa iyo jirkaba la marsado iyagoo kaashanaya cilmigooda aqooneed ee la xiriirta caafimaadka iyo qudaarta ama dhirta deegaanka laga helo haddaba fahmo cabdimajiid waxa ay ka mid tahay gabdhahaasi waa labaatan jir haysata laba caruur ah oo ku nool magaalada muqdisho nolosha qoyskeeda waxa ay ka maaraysaa dhaqaalaha ay ka hesho ganacsi la xiriira khudaar ay ka samayso saliid madaxa la marsado fahmo waa ardayad weli barata jaamacadda waxaana lacagta jaamacadda ay isaga bixisaa dhaqaalaha ay ka hesho saliidda ay samayso oo ay ka ganacsato samaynta saliiddan waxa ay bilowday sanadkii hore laakiin lixdii bilood ee u dambeysay waxaa kobcay ganacsigeeda leyla cabdi maxamed oo ka tirsan raadiyo ergo ayaa fahmo waraysatay hawshaan waxaa ku bilaabay xadiidad karad oyalka oo wax badan ay dadka wax badan gasheen oo adi hadda inta profit bila ayada aa ka sameeyo laakiin samha waxyaabo kale oo iska yareeraa jiraan sidaa ku bilaabana waxay ahayd lanka maqaata baaris ani aa sameeyey teeda kala baahi ani xaggayga ka imaatay ahayd aa u baahanahay intaante baarista sidee u samaysay waxaa u sameeya biolis ani marka horeba waxyaabahaas maxaa lahaa nutritionka iyo waxyaabaha madaxa stiinka u fiican marka horeba google tranger waa baari jiray qad kale maxaa lahaa inaan google galayo buwaag aa kasoo dejiyo waxaan faa-iida leeyihin waxay qaban karaan iyo see wax u qaban karaan waxa ani ka faa-iidayo marka hadda sidee u samaysaa ma makiinad baad haysataa ma si kale aad u samaysaa ma dibadaad ka keensataa bal inoo faahfaahi qalabyo yaryar oo adeeg electroniga isticmaala jiraan oo maxaa lahaa kuwa aa dalbaday iyo kuwa intaba aa ka hela oo wadan gudiis aa ka hele waxyaabahaas iyaga caawiyaha inaan sameeyo marka markii hore oo aad sameynaysay oo aad dhihaysay saliid iyo kareemo ayaan sameynayaa yaa kugu dhiirigeli ma maskaxdaada ka timid ma qof kaleetaa ku yidhi sameey sidee kugu suura gashay lowan oo ugu dhiirigeliya ma jirto macnaha jasta ideerkana afka lahaa anigaa rabay anigaa rabay inaa wax sameeyo macnaha qof ugu dhiirigeliso dhahda maanta waxaan sameey ma jirto laakiin anigaa sameeyey marka fikirkeyga aa la imaado ee u taageera dhallinyarada deriska aanahay iga marka hore asxaabtaas sameeyey iga iga dalbadeen marka hore caagada kagaclaay waxyaabahaasa kusoo siin jiray caagada inaa helo way igu adkaatay marka dambe waxaa ku dhiirada maadaama waxaan barofit aa ka sameynayo business ee noqoto dadka ee wadadanayana ee rabaan arke caagadaa dalbay saasoo ku imaata caagada hadda ma ma yaalan inta caagada si looga hadlaba adadka laakiin caagada dalba igu imaata laakiin inta kale ingredientsiga wadanka waayo waxyaabaha kala dhanaa marka ayaa kaa caawiyey inaad hesho makiinad oo kale inaad caagaga soo gadato qarashkii markii hore ku baxayaa kaa caawiyey qarashkaas qof gooniya miga caawin familka maadi hooyada weydiin jira qof xataa baana hadaa dhaho waxyaabaha qaar waxa kusamaysan jir lacagta ani jaamacadda liisiyo baawraac ka dhiga lay dhaho kale tusaale qof asxaabna marka hore idin bay joogo aa ka dalbaday alaabta asiyaraasbira saasaa ku hele
marka qarash noocee ah ayaa kaa soo gala ma qarashkaa gelisa unbaad kasoo bixisaa mise wax kaloo dheeraad ahaa jiro adi qarashka wan caag oo kale hadda halka caag oo kale marka waxaa dhalanaysa barofo wuxuu noqonaa adi badnaan saddex doolar laba doolar iyo bar mararka qaar laba xataa waan ku sameeyaa marba adiga waxaas aa isticmaalo iyo s sida iga naqdaanay ku xiran tahay afar doolar shan doolar baa gadaan sidee u gadaa ma dadka deriska u geysaa ma dukaamadaa geysaa ma meel adiga kuu furanaa jirto qofka ani iimaado asxaab ahana ma istaqaano oo iguray igu imaato waa ka gadaa maxaa kaloo jirto dukaaman ay geeyo iga soo dalbadaan igasa jiml ahaan u siiya aygasii faqaariqaan laba boqol laba boqol iyo konton maximum saddex boqol saddex boqol iyo konton meelaan hadda markaas dalabka intay dadka iga soo dalbadaan intay dadka iga baahan yihiin ee ku xiranta ani macnaha wax kastabaa malaha laakiin marba dalabkaas hadaahayo dalab fiican ah helo asxaab maxaa jirta oo laga goro dhalinyarada tuskeeno labadaas taabaca wax badanaa ka howlgalaynaa waa u sameyneynaa dalabkaas haddii oo markaas dalab jirin waxyaaba xoogada sii diyaarina waa iskaga harnaa laakiin dalab badanba ku jiro waa wax badan aa u sameynaa maalinta boqol xaboo soo saari karnaa oo sameeyaa saliida saliida miqyaasay leedahay wax oo oo oo laysku sameynayo ma jirto marka hore in budka aa gelisid meesha aa budkaas gelinaysid leeyahay maas karoota oo kale adiga waxaa lagu samayn karaa soddon caag afartan caag marba adiga makiinadasa u shaqaysa waay marka makiinadaad ku cabirtaa mise adiga qiyaas ahaan samaysta maaskaas waa jarjaraa waa habeynaa waa la shubaa halka saaraa waxyaabo kale fitamiinaad kale ku daraa jiro la vitamin e oo kale essential oil oo kale oo micnaha madaxa maxaa lahaa qofkaas inta daawooyin usii yeelaayo waxaa lagu daraa marka ayagana cabir intaas wacaad intaas waa litir maqiyaas lagu darayaa jir hadbaa dalabka macaamiisha dadka sida iga soo dalbadaan qofkii wax iga soo dalbada dadka qaar waxaa jiraan saliido gooniya au sameeyo oo waxyaabaha saliidaha laisku dardaro igu bada idhahaan tusaalaha waxaa jira mukeero oo ugeeyo saliido kalo ayagana si gooniya madaxa laga dhaqaayo ayagana qiimo gooniya u geeya way kala cad badan taaysan marka iga soo dalbadaan oo u sameeya jad waa ka helaa Een, waxyaabaha aad isku dardarayso een, marka laga tago inaad soo dejiso buugaag iyo waxyaabo ka hadlaya ma waxaa jira cilmi a u leedahay oo aad baratay abaayo dad aniga waa af soomaaliya ku dhashay soomaaliya kusoo barbaaray in muqdisho weli meel oo banaanka oo dibad ee ma aadin laakiin jasti maxaa lahaa wax ani cilmiga ani mid a ani bartay oo ani la isbaro waa maalmada aan waxa iskuol au taga maahan way jirtaa inaan nutrition bartay oo jaamacad ka dhigtay waxaa jirta ilaa xeed caafimaadka aada a u jeclaay waxyaaba badan aan kasoo bartay caruurta sida loo quudiyo nafaqooyinka cuntooyinka nafaqada leh waxyaabaas inaad soo barto diblooma aan ka diyaariyay tusaale dhakhtar weli ma la tashatay ama dad ee, kaaga aqoon badan in waxyaabaha laisku dardarayaan dhib uu ka imaado kaala taliya ha ha ha way jiraan dad badanaa ka wareystay dad ajaaniba xataa way jiraan asxaab nahay laakiin biyo kala joogaan oo wiilkaasi ku sheega asxaabtina igu xeray aad kala tashto aa weydiiye barnaamijyaas ay kambani u furan yihiin weli ma aragtay qof een, dhib uu kasoo gaaray waxaa samaysay tusaale saliid aad siisay uu dhahay dhib baa iga soo gaaray qof dhehayso dhiba iga soo gaara ambabaleynteena ii geysatay weli ma arkin hadda inta ku guda jiro wan yeer waaye marka halkaas sano maxaad is leedahay noloshaada way ka bedeshay inaad een, saliid sameynaysay oo waxyaabo kale oo dadkaas u dalbanayeen sidoo kale aad sameynaysay halka sano nolosheedu wax badan ay ka bedeshay because qofka dhalinyaro aad tahay haddana maxaa lahaa shaqadana aan jirtaa dhib taasi laakiin faa-iido kalena sayt kalaa way jirtaa sababta waxbarashada waanaanay sareen kartaa iyaa waalidkaaga in adi wax adi wax ugu darto inta adi wax ka qaadi lahayd caruurtayga waalidkayga ku dhex jiraa inuu wax walba u baahana qof dhalinyar ah wax walba u baahana waa ku sameeyaa wix markaad saving galana savingaa geliyaa markaa u baahdo investment aa u baahdan waa ku invest laakiin adiga lacag fiican adigu yaraan bisha saddex boqol afar boqol ay usoo gashay ka hor inta aadan shaqadan bilaabin maxaa qaban jirtay ka hor intaa shaqadan bilaabin qof arday oo waxbarashadiisa fadhiso iskuulka isfadhiso marna waxaa ahaay caruurtiisa maxaa laa ilma ani yaraana ku guurtay ino stil tobansigaa jiraa ootiinaa lii guursaday iyo bootinkas lii guursaday waxbarashadiina waa waday maxaa laa guurkan waa ku jiray marka dambe nolosha waa kala tagnay oo i aaba kusoo laabtay gurigaana joogay jaamacadaa bilaabay waxbarashada stiil sidii a waday kadib shaqa hadda waxaan shaqa maro iyaan dadka iga had wax ani a inaa tijaabiyo a sameeyo ee ahayd laakiin business ilaaha ka dhigay mafahamteen way naqatay
taasi waxa ay ahayd fahmo cabdimajiid oo u warramaysay leyle cabdi maxamed barnaamijka gobaad ee maanta intaasa inoo joogo dhegayste haddii aad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto xaalad ka jirta deegaankaaga ama aad danaynayso inaad noo soo gudbiso xog haweenka la xiriirta waxa aad codkaaga noogu reebi kartaa lambarka fariimaha gaaban ee laba kun laba iyo toban oo si bilaash ahna looga soo wici karo dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aynu ku leennahay internetka ee redio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leennahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergade بيدي الزواج